أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd marka alla wuxuu leeyahay suuraة الأنcاam tafsiirkeedan soo haynay wuxuu allah subxaanaه وataعaalى uu leeyahay وجaclوu لlahi شhuركاء الجiنa وخلqهم وجacalوu waxay ka yeeleen aljina jinigii shurakaaa shuraka ayay ka yeeleen kuwo waxla leh lilaahi alla subxaanahu wa tacaala kuwo waxla leh ayay jinnigii ka yeeleen wa khalaqahum walxaal iyadoo qad khalaqahum alla uu jinnigii abuuray wa kharaquu waxay u abuureen lahu lilaahi alla ay ugu been abuurteen baniina wiilal wa banaatin gabdho bigayri cilmin xaalay ku sugan yihiin cilmi la-aan subxaanahu wa tacaalaa subxaanahu nasahnaan ee allah nasahan oo ceeb ka hufan wa tacaalaa allah sarreeyo camaa kii xaggiisa ayuu ka sarreeyaa yasifuuna ay ku sifaynayaan bihi maagaba badiicu samaawaati huwa alle isagu badiicu samaawaati samaawaat midkii bilaabay abuuristooda waaye isagoon meel ka fiirsanin wal-ardi dhulka kan bilaabay abuuristoodii waaye annaa kayfa sideebaa yakuunu lahu oo ugu ahaanayaa alle waladun ilmo walam takun walxaal lam takun iyadoo aynan u ahaanin lahu isaga saaxibatun saaxib isagoon zawjo iyo xaas aan lahayn waa yaabe marka sideebaa welad alla oo ugu sugnaanayaa zawjaba ma lehe wa khalaqa wuu abuuray alle kulla shay-in shay dhammaantiis buu abuuray wa huwa isagu alle caliimun midkii ku cilmi badan waayo bikulli shay-in shay dhammaantiis daalikum kiinaa tilmaantaas sara leh allaahu weeyaan allah rabbukum rabbigiin weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane khaaliqu kulli shay-in shay kasta ka abuuray waay ee facbuduu caabudahu isaga caabuda wa huwa alle calaa kulli shay-in shay dhammaantiis korkiis wakiilun midka ilaalinayo weeyaan alle halkan marka alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa caqiido foolxun oo ay mushrikiintii qabeen oo marka waxyaabihii suuraddan abaadiishii gaaladu ama mushrikiintu ay qabeen oo ay suuradda ka hadlaysay wax kamida weeyaan meeshaan marka taasina waxa ay tahay inay jin alla wax ugu dareen subxaanahu wa tacaala oo ay yidhaahdeen ilaahay jinnigaa wax la leh ama cibaadaday ugu dareen ama waxay yidhaahdeen malaa-igtiibuu ka dhalay oo waxay yidhaahdeen malaa-igtu waa min sarawaati ljinni suuratu saafaadna waxaan ugu tegi doonaa wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasabaa walaqad calimat iljinnatu inahum lamuxdaruun alle iyo jinkiibay waxay yeeleen dhexdooda ay ka sameeyeen nasab oo marka waxay yidhaahdeen jinniga boqoradiisa ayaa alla uu malaa-igta ka dhalay waa caqiido markay wax aad iyo aada u foolxun oo nimankaa marka ay caqiido ka dhigteen oo allana halkan uu ku tilmaamayo alla uu leeyahay sida uu u naqdiyeyna waxay tahay allay jin wax ugu dareen wa khalaqahum jinnigana allah abuuray sida idinka la idiin abuuray baa jinnina uu u abuuray maxaa ilaahay wax ugu daraysaan marka wax isaga addoon u noqonayo isagu uu leeyahay ee sida la idiin abuuray loo abuuray maxaad ilaahay wixii uu lahaa la siiseen wa jacaluu marka jacalada waa bimacnaa sayara aljinna waa mafcuulkii koowaad shurakaana waa mafcuulkii labaad lilaahina wuxuu ku tacalluqayaa shurakaa ayuu ku tacalluqayaa haddii la doonana waa la xaalayn karaa ayb maadaama ay iyadu soo hormartay ayb wa jacaluu waxay ka yeeleen aljinna jinnigii ayay shurakaaa shurakay ka yeeleen kuwo wax la leh lilaahi alla kuwo wax la leh ayay jinkii ka yeeleen maxay alle la leeyihiin marka cibaadada oo cibaadaday wax ka siiyeen wa khalaqahum walxaal iyadoo qad khalaqa alla ou abuuray hum jinnigii isaga ou abuuray iyadoo jinkana allah abuuray subxaanahu wa tacaala taas marka wa khalaqahum taas baa waxayba ku tahay radis jin bay alla wax la siiyeen iyadoo jinnigana ou makhluuq yahay sow la yaab male marka arrintaas wakharaquu lahu wakharaquu wakhtalaquu waay waxay u abuurteen lahu lilaahi alle kharaquu marka waxaa weeyaan ikhtaraqahu ida iftacalahu waftaraahu haddii shay ou samaysto ou been abuurto wa sababtuna waxay tahay wadalika anahum takharasuu way mala awaaleen cilmi ma hayaan mala awaal iyo waxay ku socdaan been been ayb marka mar haddii waxoodu mala awaal ay yihiin alla wuxuu ka tilmaamayaa dad marka been abuuranayo inay yihiin ila cilmi ku hadli maayaane ayb wakharaquu ahlulmadiina iyaga waxay aqriyeen naafic wakharaquu buu aqriyeen ayb min atakriiq ayb markaana cala takhiir waay marka waxay ku badiyeen waa been abuuradkay alla ku badiyeen wakharaquu way abuurteen lahu lilaahi allay ugu been abuurteen baniina wiilal iyo wabanaatin gabdho ee yahuuddiina de waxay yidhaahdeen cusayrun ibnullah nasaaradiina waxay yidhaahdeen waqaalat innasaara almasiixu bnullah ay dheheen malaa'igtiina waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi marka kuwana been bay alla ugu masabiteen wiilal kuwana gabdhay alla ku sheegeen beenna waayo waxaas oo dhan wakharaquu lahu waxay ugu been abuurteen alle baniina wiilal iyo wabanaatin gabdho bigayri cilmin iyagoo marka cilmi la-aan xaal ay yihiin subxaanahu ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan wa tacaalaa isagaa sarreeyo allah sarreeyo camaa kii xaggiisau ka sarreeyaa yasifuuna ay ku tilmaamayaan bihi maagaba yacnii shayga ay alla ku tilmaamayaan alla waa ka hufan yahay ayb sideedana ilaahay subxaanahu watacaala isaga cid iska taqaanaa ma jirto wuxuu isaga iska sheegaa waa run cidda kale ee soo raacdo oo hadday wax ka sheegtaa waxa ay ka sheegaani ay run tahay waa ambiyada ilaahay ambiyada ilaahay iyaguna alla waxay ku tilmaamaan waa dhab inta kasoo hartay waxooda waa mala awaal maxaa yeelay ilaahay maynan arkin mana garanayaan walidalika suuratu saafaad aakhirkeeda allah wuxuu yidhi subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wasalaamu cala اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wax allaale waxay dadka alla ku sifaynayaan ilaahay waa iska nasahay rususha waxay sheegayaanna waa nabadgeliyey ilaahay reedan rasuulku wuxuu tilmaamaya oo alla uu ka sheegaa waa dhab dadka waxay ka sheegaanna run ma aha sababtoo a ma yaqaanaan cilmina uma laha ayb marka waa qaacido muhiima oo ay culimadu ka duulaan waxa alla lagu tilmaamayo waa in nebiga lagala kulmay oo nebiga xaggiisa laga qaatay bis meeshii marka aan nebiga laga qaadanin ee dadku ay iska mala awaalaan waa waa been u hadaad rabto marka ilaahay inaad tilmaan ku sheegto ha noqoto tilmaantaasi tilmaan nabiga sal ll ly slam xaggiisa ka timid ama qur-aan ahaan ha u sheego ama sunnadiisa saxiixa ha ku soo aroorto caqliga marka majaal kuma leh baabkaas badiicu samaawaati waalardi huwa alle badiicu samaawaati mubdicu samaawaati samaawaat midka amaamuday oo abuuristoodii bilaabay waayo isaga oo meel uu ka fiirsadayna marka aanay jirin waalardi iyo dhulka kan abuuray oo abuuristoodii bilaabay annaa kayfa sidee baa yakuunu lahu alla uu ugu sugnaanayaa waladun ilmo sidee baa alle ilmo ay ugu sugnaanayaanoo ilmo loogu tilmaamaya inuu leeyahay walam takun lahu iyadoo aynan u sugnaanin saaxibatun wax saaxiiba zawja ah yani alle xaas ma leh see marka ilmo loogu sheega xaaskana de alle waa ka nasahan yahayo de allana waa khaaliq tilmaan u gaara buu leeyahay xaas iyo naagna waa makhluuqay noqonaysaa hadda makhluuq marka maxaa iyo say isugu dhigmi karaan khaaliq wa khalaqa kula shayin shay dhammaantiis buu alla abuuray wa huwa isagu alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun ku ku cilmi badan wey oo wax walbaa isaga ayaa cilmi u lahoo og dalikum allahu rabukum dalikum kiinaas allaahu weeyaan macbuudka dhabta ah waay rabukum rabbigiin waay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane khaaliqu kulli shayin shay dhammaantiis kan abuuray waayo alle shay kasta isaga khaaliqiisa oo abuuray facbuduu caabudahu isaga caabuda oo alla caabuda marka rubuubiyadii iyo uluuhiyadii labadii waa la sheegay dalikum kiinaa tilmaantaas leh wax walba og samaawaadkii iyo ciraryaale iyo dhul abuuray isagoon meel ka fiirsanin xaas iyo ilmo iyo midna aan lahayn oo ka kaaftoomay kiinaas weeyaan allahu macbuudka runtaa kaas waay rabbukum kan idin abuuray waay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahani khaaliqu kulli shayin shay dhammaantiis kan abuuray waaye ee facbuduuhu caabuda wa huwa isagu wakiilun ay xafiidun mid ilaalin badan waaye calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa alatiifu alkhabiir tilmaamaya allah weli la wadaa laa tudriku ma koobayso hu isaga alle al absaaru aragyadu ma koobaan oo dhan kasta kama koobaan wa huwa isagu yudriku wou ixaadaynayaayo waa koobaa al absaara aragyada ayuu koobaa wa huwa isagu al latiifu weeyaan alla aada ugu turid badan addoommadiisa alkhabiiru ee baatin og oo cilmi u leh addoommadiisa xaalkooda hoose ayb aayaddan marka laa tudrikuhu labsaaru ee dhowr macnoba waa ku jirtaa macnaha ugu xooga badan waxay tahay idraag waxaa laga wadaa ixaada yacnii ilaahay aragu ma koobo sababtoo ah aragyadeennu annaga alla ma koobi karaan maxaa yeele alla waa weyn yahay lama weynigiisa ma qiyaasi karno mana qadari karno mar haddii alla uu sidaa yahay araggeenna yarkaa ee makhluuqa isaga dhan kuma koobi karno alle subxaanahu wa tacaala macnaha marka nafyulixaada waayo in ilaahay la koobi karo oo lagu koobi karo aragtida waayo waxa la diidee lama arkaayo lama dhihin tacbiirka fiiri laa tudrikuhu labsaaru aragyadu ilaahay ma koobaan waayo aragyadu ma arkaan lama dhihin ilaahay ayb tafsiirkaas baana aada u xoog badan oo alimaamu albaqawi wuxuu yidhi faclam ana alidraaka gayru ru'yati liana alidraaka idraak waxaa la yidhaahdaa huwa alwuquufu calaa kunhi shay shayga xaqiiqadiisa markaad dul istaagto waalixaadatu bihi ayb iyo in la koobo shayga dhan walba laga soo koobo koobkan yarkaa adiga waa koobi kartaa aragtidaadu way koobi kartaa oo geeskan iyo geeskan iyo kor iyo hoos mid walba araggaagan waa ku koobi kartaa laakiin walilaahi almathalulaclaa samada ma ku koobi kartaa adiga aragtidaada maya hadaad saa u eegto wax badan baa kaa maqan oo araggaagu uunan u jeedin samaduna waa makhluuq yar waay makhluuqaadka alla ka mida yani makhluuqaadka waxuu alla abuuro waaweyn ayay ka mid tahan ujeedaa laakiin allah subxaanahu watacaala allihii abuuray maa la koobi karaa marka miya aragti lagu koobi karaa maya ayb ayb waru'yatu ru'yana maxaa la yidhaha almucaayanatu aragti adiga samadii waa aragtay waa lagu dhihi karaa waa koobtay laakiin ma lagu dhahayo ayb waqad takunu ru'yatu bilaa idraakin qofku inuu wax arko waa dhacdaa isagoon koobin qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi fii qisati muusa falama taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun qaala kalaa markii nabiyullaahi muusa qoomkiisii uu guuraysiiyey oo uu dheelmiyey fircawn iyo cadowgiisii waatay kasoo dababaxeen baddii markay gaareen waa kuwii yidhi innaa lamudrakuun maxay ka wadaan waana la hareereeyey waay nacam innaa lamudrakuun waana la hareereeyey laa tudrikuhu labsaar aragyadu ilaahay ma hareereeyaan waay nacam marka nacam macnaha aada u fahm ayb waxbaa laga wataa ayb wa qaala wuxuu alla yidhi laa takhaafu darakan walaa takhshaa fanafa lidraaka maca ihbaati ru'yati waana is arkaayey fircoon qoomkii muuse qoomka iyo iyo reer bani israa'iil waa arkaayey aragti waa jirtay idraak laakiin ma idin ma idin haleelayaan alla yidhiyo laa takhaafu darakan walaa takhshaa faallaahu caza wajalla marka alle yajuusu an yuraa in la arkaa waa bannaan tahay min gayri idraakin wa ixaadatin iyadoon la hareereyneynin oon meel walba laga koobi karin kamaa yucrafu fi ddunyaa walaa yuxaadu bihi hadda innaga ilaahay subxaanahu watacaala waa garanaynaa muuminku waa yaqaanaa alle laakiin ma koobi karaa alle cilmi maku koobi karaa maya walaa yuxiiduuna bihi cilman buu alle yidhi fanafa alixaadata maca hubuuti alcilmi ayb marka aayadda macnaheedu wuxuu u wadaa laa tudrikuhu labsaaru aragyadu alle ma koobaan way oo ma hareereyn karaan dhin dhan kasta kama hareereyn karaan meeshaa marka muctasiladii waxay u bedeleen marka laa tudrikuhu labsaaru aragyadu maba arkaan ayay ka dhigeen ma arkaan maaha waa la arkaya alle qiyaamaha waa lagu arkaa saddex aayadoo qur-aankana waa tilmaamaysaa aayad alle wuxuu yidhi wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo waa ifaysaa qiyaamaha rabbigeed ayayna fiirinaysaa ilaa rabbihaa naadira aragtiyaa la sheegay aragtidiina wejigii baa lagu tilmaamay wejiga indhaha ku yaallo idan marka waxaa ilaahay qiyaamaha lagu arkaayo oo ahlu jannada ay ku arkayaan waa biummi caynayhim indhahoodaanay ku arkayaan qofkii alla jannada geliyo ishiisuu ku arkayaa alla laakiin ma ixaadayn karo ma koobi karo aayadda labaadna waxay tahay liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada dadka wanaagga falay waxay leeyihiin janno iyo ziyaado ziyaadada nebigaa fasiray wuxuuna ku fasiray aragtida alle rasuulkaa fasirkeeda u banbaxay aayadda saddexaad waxay tahay kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun gaalada maalinta qiyaamaha aragtida alle waa laga xijaabayaa ma arkayaan alle alimaamu shaafici imaam maalik imaam axmed waxay yidhaahdeen haddii gaalada lagu ciqaabay alle inaysan arkaynin mu'miniinta maxaa lagu hawaabiyey marka inay arkaayaana lagu hawaabiyey iyadana marka aayaddaana bilmafhuum ayaa looga qaatay biariiqa biariiqi lmafhuum baa looga qaatay axaadiidta nebigana waa mutawaatir in ilaahay qiyaamaha lagu arkaayo mustaxiilna maaha alle in la arkaayo ayb mar hadday aayaadkaana ku timid axaadiidtana ku timid addoommadiisana inuu ilaahay ku hawaabiyo inuu istuso qiyaamaha shay mustaxiila maaha ayb meeshaas marka firaqa jahmiyada iyo muctasilada ayaa iyagu inkiro sababtay u inkirayaanna waxay leeyihiin shaygu markuu jiha iyo dhinac kaa jiro ayaa la arki karaa ilaahayna annaga jiha uma sugaynay dhahaan ee aayaddanna waa soo qaataan de aayadda tafsiirkeeda waa sheegnay waxaa kaley soo qaataan lan taraani suurat lacraaf qaala walamaa jaa muusa limiiqaatina wakalamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraani lantaana marka waxay yidhahdeen weligaa ima arkay sidaa laga wadaa oo lan waxay yidhaahdeen tufiidu nafya wata'biida culimada marka arrintaa iyadaa waa ku diideen oo waxay yidhahdeen lan nafyi waa keentaa laakiin nafyigeedu cala ta'biid ma aha ayb imaam ibnu malik laftiisa waa ka mid yahay dadka aada u naqdiyey warkaas oo yidhi lantu taabiid ma keenayso oo kitaabkan khulaasada alfiyada uu kasoo gaabiyey kan uu kasoo gaabiyey asalkeeda ahaa kaafiyada ayuu wuxuu ku yidhi waman ra'a nafya bilan mu'abadaa faqowlahu rdud wa siwaahu facdudaa lan qofkii yidhi nafyi mu'abaday keentaa qowlkiisa ka tag ka ka soo horjeedo ee kalena qabsuu yidhi ibnu malik qadrigana waa ogtihiin ibnu hishaam lanta iyo marku ka hadlaayo wuxuu leeyahay nafyi bay keentaa laakiin ta'biid ma keento khilaafan lizamaqshariyi fii unmuudajihi sidaasuu dhahaa lanta marka ta'biid ma keenayso mararka qaar luqada inay wax ku luuqluuqaan ay isku dayaan muctasiladu laakiin ma anfacayso aayadda laftirkeedana laga fahmaa in ilaahay la arki karo nebiyullaahi muusa oo ilaahay cilmi iyo risaalo siiyey shay mustaxiila ilaahay ma weydiiso lahayn ilaahu iskay tus maunan dhahayn hadday mustaxiil tahay waa inay wax bannaan ay tahay oo ilaahay ku bannaan aayadda lafteeda haddana waxaa laga helaa markii alla muxuu yidhi falamaa tajallaa rabbuhu liljabali ilaahay buurta waa istusay markuu buurtii istusayna waa dhalaashay buurtii aayadda lafteeday ku jirta bacdu makhluuqaatihi hadduu alla istusay owliyadiisa qiyaamaha inuu istuso maxaa diidaya marka dhinac walba nimankaas waa laga garaacay marka ayb ashaacirada ayaga baabkan ilaahay ma la arkaa qiyaamaha waa la arkaa bay leeyihiin laakiin haddana waxay leeyihiin waa la arkayaa kor ma laga arkaayo hoos laga arki maayo midig ma laga arkaayo bidix ma laga arkaayo horay lagama arkaayo gadaal lagama arkayo ee taas macnaheeda lama arkaayo waay marka leanna qofku markuu wax arkaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sifaysan yahay culuwi iyo sarreyn mar kastana alla waa sarreeya isagoo sarreeyo un baan arkaynaa alle subxaanahu watacaala haddii marka qofka iyaga culuwigii waa diideen ru'yadii inay qiraanay rabaan waa isbaraanbareen marka nacam marka warkoodii wuxuu noqday khulfun min alkalaam ayb aayaddan marka macnahaas weyn baa ku jiro waxay isku khilaafeen ahlucilmiga adduunyada ilaahay ma lagu arkaa mase oo weliba nebi moxamed adduunyada ma ku arkay mase maya ibnu cabaas waxaa laga wariyey riwaayo inuu yidhi ra-aahu waa mutlaq taas waa arkay riwaayo kalena wuxuu yidhi ra-aahu bifu-aadihi qalbigiisuu ka arkay ru'ya qalbiyu arkay labada indhood ma kuma arkin labada waa laysku fasiraa marka caaisha radia allahu canha markii la su-aaleyna waxay tihi qofkii nabiyullaahi moxamed rabbigiisu arkay dhaho beenuu idiin sheegay faqad acdama cala allahi alfirya abuu muusa alashcari markii nabigan su-aalay rabbi ma aragtay markaas wuxuu yihi nuurun anaa uraahu ama anaa araahu meeshaana waxaa laga qaadanaya inuusan nebigu alla arkin subxaanahu watacaala laakiin ahlu cilmigu uun markii la dheelmiyey ma arkay mase ma arkin khilaaf baa ku jiro ayb sida uu xooga badan oo nusuustu ay u badan tahayna inuusan labadiisa indhood ku arkin waayo ayb ru'yo ilaahay ma lagu arki karaa marka qofka isagoo muuminka jiifo ru'yo ma ku arki karaa rabbigiisa nebigu waa ku arkay sala allahu alayhi wasalam xadiidkeedana tirmidi baa warinayo kitaabu tafsiir uu ku warinaa tafsiirka suuratu saad maa kana liya min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuun nebigu marka rabbigiisuu ku riyooday oo wuxuu yihi ra-aytu rabbii fii axsani suuratin ayaan ku arkay mu'miniinta ma arki karaan oo ru'yo ma ku arki karaan iyada lafteeda marka arrintaa iyadaa ijmaacay kusoo rarayaan bacdi ahlilcilmi in inay ku arki karaan oo ay ru'yo marka riyo ay ku arki karaan rabbi subxaanahu wa tacaala mar walbana suuro wanaagsan unbaa rabbi lagu arkayaaayb ragga marka ijmaaca soo naqlinaya waxaa ka mid a alimaam cuhmaan bnu saciid addaarimi iyo baqawi laftiisa waa sheegaa aragtidaas sharxu sunnaha kitaabkiisa sharxu sunna ayb laa tudrikuhu ma hare ma ma koobaan al absaaru aragyadu ma koobaan alle wa huwa isagu yudriku wuu koobayaa al absaara aragyada ayuu koobaa isaga wax ka qarsoonaanaya ma jiro isaga wahuwa alle allatiifu weeyaan mid turid badan addoommadiisa mu'miniinta u turid badan alkhabiiru ee baatin og qad jaa-akum basaa'iru min rabbikum qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid basaa'iru baa idiin timid basaa'ir baa idiin timid waxaad marka ku aragtaan calaamaadka alla subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa min rabbikum xagga rabbigiin baa idinkaga timid faman qofkii absara arko falinafsihi nafsadiisa unbuu u arkay waman qofkii camiya indhabeelo oo ka indhabeelo fa calayhaa fa dararuhu dararkiisu calayhaa nafsadiisa korkeeda unbay ahaatay wamaa ana anigu maahi calaykum korkiina bixafiidin mid idin ilaalin badan ku idin dhowrayo idin ilaalina idin ilaaliyo aniga ma ahi wakadalika sidaadaas aan idinsoo tusaalaynay suuradda dhexdeeda habab fara badanaan wax idiin soo tusnay kadalika sidaadaas oo kale ayaan nusarifu u gedgedinaynaa al aayaati aayaadka iyo waliyaquuluu siay u yidhaahdaan darasta waliyaquuluu si ay u yidhaahdaan darasta waad daraasaysay oo arrintaani waad dhigatay oo waxaa kasoo daraasaysay ahlu kitaab walinubayina iyo inaan caddayno hu isaga aan caddayno liqowmin qolo aan u caddayno yaclamuuna wax garanayaan alla wuxuu leeyahay qad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idiin timid basaa'iru baa idiin timid waxaad wax ku aragtaan basaa'irtu maa tubsiruuna bihi lhudaa min adalaala waa waxa aada hanuunka baadida kaga arkaysaan ayb basaa'irta la sheegayana waa basaa'ir fi lquluub ee maahan labadan indhood keliya maaha oo aayaddii kale suuratu lxaj fainahaa laa tacma labsaar walakin tacma alquluubu alatii fi suduur qad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idiin timid idinka basaa'iru baa idiin timid waxaad wax ku aragtaan oo baatili xaq ku kala fahamtaan min rabbikum buu idinkaga yimid ama basaa min rabbikum xagga rabbigiin buu idinkaga yimid faman qofkii absara arko oo hanuunkii qofkii arko garto fahmo alla waafajiyo falinafsihi qofkii marka garto ee rumeeyo falinafsihi nafsadiisa unbuu camila u camal falay ayb waman qofkii camiya indhabeelo oo arki waaye basaa'irtaa iyo waxyaabahaasi fa calayha fawabaaluhu fa wabaaluhu arrintaa baaskeeda calayha calaa nafsihi nafsadiisa korkeeday ahaatay ayb oo dararka iyo dhibaatada arrintaa ay leedahay nafsadiisa korkeeda unbay ahaanaysaa isaga unbay dhibaysaa wamaa ana anigu maahi calaykum idinka korkiina bixafiidin mid ilaalin badan oo idin ilaaliya maahi aniga wakadalika nusari wakadalika nusarifu alaayaati kamaa saraftu lakum ayuha nnaas al aayaati saan aayaadka idinku kala dhigdhigay iyo walxujaji xujooyinka aan idinkugu kala dhigdhigay kadalika sidaadaas si la-eg ayaan nusarifu u gedgedinaynaa al aayaati aayaadka oo hadba aan dhan wax idinkaga tusaynaa waliyaquuluu say u yidhaahdaan darasta darasta laba qira'a ku jirta waliyaquuluu daarasta iyo waliyaquuluu darasta qira'a ibnu caamir isagana wuxuu aqriyay waliyaquuluu darasat ayb intaba waa qira'a sabciya mutawaatir waayo oo qiraa'aadkan toddobaday ku jiraan ayb macnaha marka ku jiraana waxay tahay waliyaquuluu si ay u yidhaahdaan darasta waxaad daraasaysay kutub almaadiin dadkii tegay kutubtoodiibaad akrisay ood ahlu kitaabkaad ka akrisatay markaasaad waxaan sheegaysaa dawaana sida ay dhihi jireenoo suuratu naxlina waa ugu tegi doonaa walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaan ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyu wahada lisaanu carabiyu mubiin way dhihi jireen marka ahlu kitaab iyo ummadihii horaad wax ka akrisatay ayay dhihi jireen mararka qaar ayb waliyaquuluu darasta say marka waa lagu fidnaynayaa marka akhbaar waaweyn baad ka waramaysaa adigoo aan ka bixin maka aan waxna aqrinin waxna qorin haddana iyadoo intaa jirto haddana waxay ku leeyihiin waa akhbaartan baad marka daraasaysay oo kutubtii horaad ka daraasaysay oo ahlu kitaabka ayb haddii marka la yidhaha waliyaquuluu daarastana faacala bay noqonaysaa waliyaquuluu iyo inay yidhaahdaan daarasta waad la akrisatay oo adiga iyo ahlu kitaabki baa isu akriseen daarasta marka macnahaas yo yeelane haddii la yidhaha qiraa'ada kaleo ibnu caamir waliyaquuluu say u yidhaahdaan darasad ay in maxad waa tirtirantay way ayb macnaheedu marka wuxuu noqonayaa taasi way tirtirantay oo akhbaar tagtay waay ayb macaanidaas marka yaa ku jirto ibnu jariir isaga macno kalau sheegay waliyaquuluu walianlaa yaquuluu saynan u dhihin darasta akhbaartan adigoo ummi ah baad sidaan u warinaysaa ood u sheegaysaa waa kuu waxyoonnay waliyaquuluu walianlaa yaquuluu saynan u dhihin darasta waxbaad waad daraasaysay kutub almaadiinaad dhigatay oo daraasaysay si aynan u dhihin leanna waxba maba akhrisid bannaan arrintaasaynan uga imaanin sidaana wuu sheegay walinubayina iyo inaan caddayno hu isaga liqowmin qolo aan u caddayno yaclamuuna wax garanayaan oo wax fahmayaan yacni kuwaa marka inaan sidaa u caddayno ayb laamkan marka waliyaquuluuda macnihiisu marka lianlaa yaquuluuda waa tafsiirsan sheegay macnihii hore waliyaquuluu darasta haddaan sideeda ku wadno laamku wuxuu noqonayaa laamu lcaaqiba ama laamu sayruura laamu lcaaqiba marka macnihiisu waxay tahay alla subxaanahu watacaala uguma talagelin iyaga warkan inay yidhaahdaan sharcan iyo waxyaabaha looga lagama rabo laakiin macnuhu waxay tahay caaqibada arrintoodaa sidaan noqonaysa weyn waxay la mid tahay faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasanan reer fircawn muusey soo qaateen maxay usoo qaateen inuu cadow u noqdo may usoo qaateenna maya laakiin caaqibada dambe iyo xaaladiisu inay sidaa ku dambeyso un marka laamu lcaaqiba waa laamka halkan ku jiro wakadalika nusarifu laayaati waliyaquuluu iyo inay dhahaan yacnii caaqibadooda dambe inay sidaa ay noqoto inay yidhaahdaan darasta waad akrisay oo kutub almaadinaad akrisay walinubayinahu inaan caddayno liqowmin qolo qolada oo yaclamuuna garanayaan ayb reer makaana marka loo jeedaa markaad qur-aanka akrinaysa waxay ku dhahayaan tacalamta min yasaar wa jabrin laba addoono ruom reer ruom labadaasaad ka barbarataa bay dhahaan kaana cabdayni min sabyi ruom intaad ayaga ka barataad annaga nagu dul akrisaa uma tascumu anahu min cindi illah saasay dhihi jireen markaa darastada meeshaasay gelaysaa ayb itabic maa uuxiya ilayka min rabbik itabic raac maa ay ladii kii raac uuxiya la waxyoonaayo ilayka adiga xaggaaga lagu waxyoonaya min rabbika rabbigaa xaggiisa xaalow ka ahaaday laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahane wa acrid ka jeeso canilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa kuwan inuu hanuuniyo maa ashrakuu maynan shirki faleen wamaa jacalnaaka adiga kaama dhigneen calayhim wamaa jacalnaaka kaama yeelin adiga xafiidan mid dhowro oo ilaaliyo calayhim korkooda wamaa anta adigu ma tihid biwakiilin mid loo xil saaray arrinkooda calayhim korkooda ku wakiil ka ah oo arrimahooda iyo arsaaqdooda iyo quudkooda ku maamulo kaama aanan yeelin walaa tasubu ladiina kuwii ha caynin walaa tasubuu ha caynina aladiina kuwii yadcuuna ay yadcuuna hum ay caabudayaan iyaga min duunillaahi alla sokadii ay caabudayaan fayasubuu ay caayaan markaa iyagu allaha alla ay caayaan cadwan ictidaa'an collaytan darteed ay u caayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihiin kadalika sidaadaas oo kalean zayannaa aan uqursan kuwaan ugu qurxinay baatilka yaanu zayannaa sidaasi la-eg baanu ugu qurxinay likulli ummatin ummad dhammaanteed camalahum camalkooda fooshaxo uma markaa dabadeed ilaa rabbihim rabbigood intii ka abaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu ou ahaanayaa fayunabi-uhum alla waa u waramayaa bimaa kiibuu ugu waramayaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan ayb nebiga marka xilkaagu adiga waa balaaq iyo gaarsiin wax kala maaha xilkaaga inaad gaarsiiso bis unbaa mas-uuliyaddaadu tahay inaad adiga markaa dhow ilaaliso xifdiso umuurahooda aada wakiil ka ahaato ma lagugu talagelin itabic raac maa ay ladii kii uuxiya ilayka lagu waxyoonayo xaggaaga loo waxyoonayo min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane wa acrid ka jeeso canilmushrikiina mushrikiinta xaggooda ka jeeso makaa la joogay marka dagaal layskuma farad yeelin markaas ayb walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa hidaayatahum inuu iyaga hanuuniyo maa ashrakuu maynan shirki sameeyeen haddii alla uu dooni lahaa inuu hanuuniyo maa ashrakuu iyagu shirki maynan faleen laakiin allaan doonin marka sidaa qadaran wa kownan sharciga laakiin waa laga rabooday inay islaamaan ayb iraadadana marka waa ka hadalna iraada kowniya ee sharciya inay uqeybsanto wamaa jacalnaaka kaama dhigin adiga calayhim iyaga korkooda xafiidan mid ilaaliyo adigu waxaa tahay inamaa calayka albalaaq gaarsiin unbaa lagaa rabaa wamaa anta adigu ma tihid biwakiilin mid loo tala loo xil saaray calayhim iyaga dushooda oo biarsaaqihim wa aqwaatihim mid maamulkiisa maamulka arrintaa loo xil saaray adigu ma tihid walaa tasubuu ladiina walaa tasubuu hacaynina aladiina kuwa yadcuuna ay yadcuunahum kuwa ay tuugayaan oy caabudayaan asnaamta ay caabudayaan hacayninina min duunillahi alla sokadii ay caabudayaan fayasubuu ay caayaan markaa iyaguna allaha alla ay caayaan cadwan ictidaa'an collaytan darteed bigayri cilmin xaal ay cilmi la-aan ku sugan yihiin ayb meeshaa marka aayaddan iyadana waxay tahay macnaha marka aayaddan ku jirto sababkay ku timid mufasiriintu waxay tilmaamaan ibnu cabaas uu ka mid yahay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannam markay soo degtay mushrikiintii waxay yidhaahdeen yaa muxamed latantahiyanna can sabi aalihatina ow lanahjuwanna rabbaka ilaahyadeenna caydooda waad ka tegaysaa waa iska daynaysaa ama kaagaan caynaynaa bay dheheen marka alla waa ka reebay mu'miniintii inay caayaan asnaamta ayb hadaayaa la yidhi nacam iyaga maxaa yeelay allay caynayaan markaas nacam ayb sabab nusuulka marka aayaddu sidaas yaa la tilmaamay xukunka aayaddanna waa caam waqti kasto alimaamu lqurtubi tafsiirkiisa wuxuu yidhi xukmuhaa baaqin fi hadihi اlumma aayaddan xukunkeedu waa baaqi ummaddan dhexdeeda calaa kulli xaalin waqti kasto famataa kaana alkaafiru fii manacatin gaalku haddii uu ku sugan yahay fii manacatin xoog haddii uu leeyahay oo manaco uu leeyahay wakiifa lagana cabsado an yasuba alislaama inuu islaamka caayo aw innabiya sala allahu calayhi wasalam ama nebiga ou caayo aw illaaha caza wajala ama alla ou caayo falaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal aha an yasuba inuu caayo sulbaanahum kirishtadooda walaa diinahum diinkooda inuu caayo walaa kanaa-isahum kanaa-istooda inuu caayana uma banaana walaa yatacaradu ilaa maa yudii ilmaa yu-addii ilaa dalika waxa arrintaa keenayana u banbixi maayo liannahu bimansilati albacthi cala almacsiyati maxaa yeele waxay noqonaysaa adiga inaad macsida u dirayso iyaga macsida inaad adiga iyaga u diraysay noqonaysaa saa buu lehay ayb marka haddii isagii markaa de uu laga awood badan yahay oo kale maalan xukunkii islaamka uu ku fuli karo waa gaar laakiin marka aan laga awood badnayn isaga aalihadiisa in la caayo oo hortiisa laga caayo ma aha ama saliibka uu caabudo ama waxa uu caabudayo leanna haddii uusan kaa baqaynin adigana aada saliibkii cayso isagana rabbi buu caynayaa iyo rasuulka adiga marka inta rabbi iyo rasuul iyo diin la cayn lahaa iska daa ayb meel marka waa meeshaas aayaddan macnaha waa laga qaadanayaa buu yidhi nacam de haddii iyagoon la caynin iyagu hadday iyagu diinka caayaan ama rasuulka ama alle iyo ama ay caayaan caayaan aayaddu taas kama warramaysa nacam ayb macnaha labaad waxa ay tahay ee aayadda laga qaadanayo wuxuu yihi fi hadihi اlaayati darbun min almuwaadacati aayaddan waxaa ku sugan buu leeyahay darbun min almuwaadaca in la kala tago haddii markaas muquunin xoog badan aynan jirin in la isdaayo oo qofkii muuminkaana uusan caynin aalihadooda u banbixin iyagana aysan allah usoo banbixin ayb darbun min almuwaadacati wadaliilu calaa wujuubi alxukmi bisaddi daraa'ic waxaa kaloo aayaddu ay daliil u tahay tusaysaa sadu daraa'ica waxaa la yidhaha in la xukumo waajib inay tahay sadu dariica waxaa la yidhaahdaa shaygan sababka isaga keeni karo shay baa matalan xaaraan ah sababta xaaraantaas keeni kartana waa xaaraan oo qofda bani aadamku marka waa inuu fiiriyo asbaabta leanna asbaabta iyo musababaadku waa isku xiran yihiin suuragal maaha adigu intaad sabab la timaado shaygii ay sababta u ahaydna in la waaye ma dhacayso nacam saa darteed marka haddaad natiijo xun aragto natiijada dariiq kasto ee lagu gaari karo iska daa waa kaa xiran yahay waana wax marka arrin markaa dadka qofku hadduu tajrubo leeyahay ama aqoon uu leeyahay u garo kara w ayb aad marka maalikiyada aad ugu dhaqanta arrintaa oo iyaga marka usuulfiqiga cilada iyo meelaha marka la baxsinayo iyo iyaga marka alxukmu bisadi daraa'ic iyaga aada ugu caan baxay madaahibta kale laftooda way ku dhaqmaan oo meelo fara badan bay wax ku cileeyaan axkaam badan bay sadu daraa'ic ku cileeyaan wayna badan tahay ibnulqayim kitaabkiisaan la yidhaha iqaathatu lahafaanka wuxuu keenay amhila aada u tiro badan oo mas'aladan daliil u noqon karto waxaaba loo soo qaataa ninkii reebaadiyahe masaajidka ku kaadiyey nabiga sal lla ly slam wuxuu ku yidhi haka ha goynina kaadida ha ku jarinina ha iska dhammaysta kaadidiisa masaajidkii marka in lagu kaadiyo waa dembi haddana nebigu wuxuu u ogolaaday ninkaa inuu kaadidii dhammaysto leanna haddii uu mar kaadiyey haddii la eriyo oo la buriyo meelo kale oo nadiifo daahiro haddana kusii kaadinaya xumaantii unbaad sii kordhisay waxba lama imaanin kale mar haddii marka labadan mafsada marka adna almafsadatayn in layska qaato way marka ayb meeshan marka aalihada gaalada in la caayo ama yacni naqsigooda la tilmaamo waa maqsad sharciya haddana maca dalika in alla la caayo maadaama hadday ka dhalanayso in alla la caayo hadday ka dhalanayso waa la iska daynaya shaygan isagoo marka waajib noqon karo ama maqsad sharci ah yaa laga tegayaa waxaana looga tegayaa arrin kaloo ka dhib badan armuu keenaa darteed ee dadka marka caqligoodu aadka ciriiriga u yahay ama fiqigoodu aad u yaryahayna arrimahan oo kale ma fahmi karaan hal meel bay diinka ka arkaayaan meelo kalena waa ka indhala yihiin halkaas meel ayaa u daran marka iyaga in la taxqiijiyo intan kalena waxba igama gelin buu ku dhahaya waana tan marka hadda aayaddan waxyaabaha loo soo qaatay ka mid tahay ayb wa daliilun calaa wujuubi alxukmi bisadi daraa'ic wa fiiha daliilun calaa ana almuxiqa masaladanna fiiri marka wuxuu leeyahy waxaa aayaddu ay daliil u tahay qofka muxiqa ah ee xaqa leh qad yakufu can xaqin lahu xaq uu leeyahay buu mararka qaar ka tegayaa idaa addaa ilaa dararin yakunu fi ddiin haddii uu ka dhalanayo darar iyo dhibaato diinta ku imaanaysa adiga xaqaagii baad ka tegaysaa liajli inuunan imaanin darar diinta uusan ku imaanin ayb waa fiqi waaweyn buu ka hadlaa walidaalika kan dartiisa waxaa loo yidhi ninka xaakimka ee madaxda musli muslimka ah ee marka jawrka sameynaya ee cadaalad darrada ku dhaqmaya ama wax dilaayo ama yacnii maalkaaga dhacayo oo kale inaa isaga sabarto leanna inaad ku kacdo darar baa ku imaanayo diin iyo naf iyo maal iyo wax walba oo nebigu sal lla ly slam wuxuu yihi wain akhada maalaka wajalada dahraka iska sabar hadduu dhabarka kaa garaaco maalkaagana qaato sababta waa maxay adiga nacam xaq waa u leedahay inaad maalkaaga ka ceshato laakiin maalkaaga markaad uga ceshato maxaa ka dhalanayana dhibku inuu sii bato unbaa ka imaanaysa waxyaabo badan marka diinku waxaa lagu dhisay qaacidadan ayb walaa tasubuuha caynina aladiina kuwa yadcuuna ay yadcuunahum ay tuugayaan ay caabudayaan min duuni illahi alla sokadiisa fayasubu llaaha alla ay caayaan markaasi cadwan collaytan darteed ay u caayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaalay ku sugan yihiin kadalika sidaadaas oo kale ayaanu zayannaa aan u qurxinay likulli ummatin ummad kastaa camalahum camalkooda uma markaa dabadeed ilaa rabbihim rabbigood intii ka uma markaa dabadeed ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu ou ahaanaya fayunabi-uhum alla waa ugu waramayaa bimaa kiibuu ugu waramayaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa-athum aayat layu'minuna biha waaqsamuu way dhaarteen billaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda dadaal dadaalkeeda dhaaraha ay dhaaranayaan tan ugu daran darnaanteeda lain jaa-athum lawallaahi in jaa-athum hadday u timaado aayatun mucjizo layu'minunna inay rumaynayaan oo rumaynayaan bihaa mucjizadaas qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale ma ahni al aayaatu mucjizooyinku cinda allahi ilaahay agtiisay ka ahaadaan wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa lacallahaa iyadu mucjizadu idaa jaa-at haddii ay timaado laa yu'minuuna inaynan rumaynaynin maxaa idin ogeysiiyey wanuqallibu waan gedinaynaa af-idatahum quluubtooda iyo wa absaarahum aragyadooda kamaa lam yu'minuu sidaynan u rumaynin bihi alla wuxuu soo dejiyey aayaada awala maratin mar markii ugu horreysay wanadaruuhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa ayaanu uga tegaynaa yacmahuuna xaalay yihiin kuwo wareersan walow haddii annana annagu nazalnaa aan soo daadejin aan soo dejin aan soo daadejin lahayn ilayhim iyaga xaggooda almalaa-ikata malaa-igtii aanu kusoo dejino xaggooda usoo dejino wa kallama ou la hadlo hum iyaga almowtaa kuwii dhintayna ay la hadlaan waxasharnaa aan ururinno calayhim iyaga korkooda kulla shayin shay dhammaantiis aan ururinno qubulan xaal uu yahay mid mucaayanatan xaal uu yahay yacni mid la arkayo ee loo jeedo ama qubulan koox koox maa kaanuu maynan ahaan lahayn liyu'minuu inay rumaynayaan ilaa an yashaaa allahu allah inuu doonayo maahane walaakina akharahum badankood sayajhaluuna way ka jaahil noqonayaan waxdaaniyada alle allah wuxuu leeyahay nimankan markaa madaxadaygooda waxay dalbanayaan mucjiso xagga kore uga timaado mucjizada hadday u timaada marka ma rumaynayaan kuwo horaa u yimid waana rumeey waayeen hadda haddii loo keeno mucjizo aada u daranna qolada alla ou shaqaawada u qoray marnaba rumayn maayaan wa aqsamuu way dhaarteen bilaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda dadaalkeeda lain jaa-athum lawallaahi yain jaa-athum hadday u timaado aayatun aayad hadday utima ay u timaado mucjizaana laga wada aayadda layu'minunna lawallaahi yayu'minunna inay rumaynayaan oo rumaynayaan bihaa aayadda qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale ma ahne al aayaatu mucjizaadku cindallahi ilaahay agtiisay ka ahaadaan horta aniga awoodeyda iyo qudradeyda idinkuguma keeni kari anig bashar bani aadamaan ahay wamaa yushcirukum khitaabkan iyow ku socdaa gaaladou ku socdaa waa la yidhi waqiila mu'miniintaa lagula hadlayaana waa la yidhi ayb wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey idinku annahaa lacallahaa mucjizadu idaa jaa-at hadday timaado laa yu'minuuna inaynan rumayneynin ayb marka annahaadana waa bimacnaa lacallahaa wayna ku timaadaa sidaas ayb qiraa'ada ubay ibnu kacabna saasay ahayd anna haada booskeeda lacallahaa buu yidhi carabtana waa laga maqlay oo wuxuu yidhi idhab ila suuqi anaka tashtarii lii shay-an yani suuqa aad anaka lacallaka tashtarii lii shay-an ayb abyaad marka shawaahidan arrintaa waa leedahay ibnu hishaam alansaarina muqnilabiibka annada markuu sharxayo wuxuu tilmaamay luqa min luqaati alcarab inay ahayd anna bimacnaa lacalla inay ku timaado anna haadanna marka bimacnaa lacallahaa way marka wamaa yushcirukum idinka mushrikiina maxaa idin ogeysiiyey wamaa yushcirukum idinka mu'miniina maxaa idin ogeysiiyey leanna mu'miniintii waxay yidhaahdeen hadday mucjiza u timaado amay rumeeyaan qaara is yidhi markaas waa la leeyahay maxaa idin ogeysiiyey annahaa idaa jaa-at lacallahaa idaa jaa-at hadday timaado mucjizadu laa yu'minuuna inaynan rumayneynin wanuqallibu waan gedinaynaa af-idatahum quluubtooda wa absaarahum aragyadooda kamaa lam yu'minuu taqliiban gedin ayaan gedinaynaa kamaa lam yu'minuu ka kufrihim gaalnimadooda bihi bil aayaati ay ku kufriyeen oo kale awala maratin mar markii ugu horreysay sidii aayaadkii horeba ay ugu kufriyeen oo quluubtoodii aan u gedinnay sidaasi leeg baan quluubtooda u gedinaynaa ayb aayaddan iyadana cilmiga laga qaadanayaa waxay tahay qofku hadday inta xaq u yimaado ee xaqii uu beeniyo ama isagoo ku dhaqmi karo awoodna u leh ou hakrado ee uunan ku dhaqmin arrintaa iyadaa abaalmarinteeda wuxuu ka helayaa qalbigiisa shaygan xaq inuu yahay waa garatay waa ku dhaqmi kartaa maadan ku dhaqmin haddana mid kalaad sidii oo kale yeeshay qalbigaaga ayaa alla gedinayaa marka oo saameyn arrintaa ay ku yeelan yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum wاclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi falama zaaguu azaaga allahu quluubahum markay qalloocdeen maxaa lagu abaalmariyeyna quluubtoodu alla qalloociyey kalaa baraana calaa quluubihim maa kanuu yagsibuun qalbigoodii waxaa madow ka dhigay oo miririyey waxay kasbadeen bani aadamku marka macsida cuquubo qofka loogu ciqaabo oo ka daran ma jirto qalbigiisa inuu xaqa dambe uu inkiro hadda haddii uu xaq kuu yimaado haddaad rumayso ku dhaqanto ku dadaashid midka dambe imaadaa qalbigaaga oo nadiifa u imaanayaa laakiin haddii aadan ku dhaqmin oo aada dhinac iska dhigto midka dambe yimaado qalbigaagii oo madoobaaday buu ku imaanayaa qalbi madowna waxba ma qaadanayo cilmiga ayadda laga kororsanaya kaas wa ayb qofka marka macrifadana inuu ku dadaalo ee wixii uu ogaadana intii uu awood u heli kara inuu ku dhaqmo ayaa laga rabaa haddii kale wareer ka dhammaan maayo wanadar marka alla wuxuu yihi wanuqalibu waan gedinaynaa af-idatahum quluubtooda wa absaarahum aragyadooda kamaa lam yu'minuu sidaynan u rumaynin bihi bilaayaati mucjizaadkii alla hore u keenay kanshiqaaqi lqamar dayxu oo kale dhambalmay iyo kale sidaynan u rumaynin awala maratin mar markii ugu horreysay wanadaruuhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim xadgudubkooda dhexdiisaan uga tegaynaa yacmahuuna xaalay yihiin kuwa wareersan walow ananaa nazalnaa ilayhim lmalaa-ika mucjizo qofku inuunan wax ku rumeyneynin hadduu alla ugu talagelin ayaa lagu tusaa walow haddii ananaa anagu nazalnaa aan soo dejino ilayhim iyaga xaggooda almalaa-ikata malaa-igtii aan kusoo dejino oo ay arkaan wa kallama ou la hadlo hum iyagu almowtaa kuwa dhintayna ay la hadlaan kuwa dhintay inta qubuurta laga soo bixiyo ay la hadlaan waxasharnaa aan xashrinoon ururino calayhim iyaga korkooda aanu kusoo ururin ururino kulla shayin shay dhammaantiis qubulan qubulan marka saddex macnaa ku jirta qubulan bimacnaa kufalaa-a waxasharnaa aanu ku ururino calayhim korkooda kulla shayin shay dhammaantiis qubulan xaalou yahay mid kafiil ah ayb muxuu marka kafiil ka noqonayaana biana aladii naciduhum waxa aan u yaboohayno calaa iimaanihim aan ugu yaboohayno billaahi alla ay rumeeyaan in aamanuu hadday alla rumeeyaan kaas isaga ah ayuu u kafaalo qaadayaa wax kasta haddaan hortooda keenno oo ay noqdaan marka kuwa u kafaalo qaado war waxa la idiin yaboohayo oo iimaanka laydinkugu yaboohayo waa helaysaan oo annagaa kafiil idinkaga ah wax kasto ayaa hortooda lasoo dhigaa markaasay kafiil iyo daamin ay noqonayaan waxaan loo ballan qaadayo inay helayaan xataa hadday taas dhacdo rumayn maayaan macna saas waay macno labaadna waxa uu yahay qubulan min almuqaabalati hortooda haddaan soo dhigno waxasharnaa aan ururino calayhim iyaga korkooda kulla shayin shay dhammaantiis qubulan xaal uu yahay hortooda midkii ah oo aan kasii jeedin ee iyaga markaa kusoo jeedo ayb macnaha saddexaadna wuxuu yahay qabiilatan qabiilatan shay kasta aan ururino qubulan qabiilatan qabiila koox koox shay kastaa koox koox aan marka hortooda usoo dhigno maa kaanuu maynan ahaan lahayn liyu'minuu inay rumaynayaan kuwa rumeeya ma ahaan lahayn ilaa an yashaaa allahu alla inuu doonayo maahane walaakina akharahum badankood yajhaluuna way ka jaahil yihiin xaqiiqda dhabta ah wkadalika jacalna likuli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waاljin yuuxii bacduhm ilaa bacdi zukrufa alqowli guruuraa wakadalika sidaadaas oo kale yaanu jacalnaa waxaanu yeelnay likuli nabiyin nebi dhammaantiis caduwan baanu yeelnay cadow shayaaiina alinsi insiga shayaadiintiisaan u yeelnay waljini jinniga shayaadiintiisaan u yeelnay yuuxii xaal uu waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu u waxyoonayo zukhrufa alqowli warka kiisa la qurxiyey guruuran xaa leeyihiin marka gaariina xaa leeyihiin kuwa kadinayo cawaamta walow shaa-a rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan yeeleen sidaas ee fadarhum iskaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan walitasqaa inay markaa yacnii iyaga oo markaa inay kediyaan oo ay khiyaameeyaan iyay sidaa u yeelayaan iyo walitasqaa inay raariciso ilayhi baatilka xaggiisa af-idatu aladiina kuwii quluubtooda ay u iilato ay leexato laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin waliyardowhu inay ku raalli noqdaan baatilka waliyaqtarifuu inay kasbadaan maa wixii hum iyagu muqtarifuuna kuwii kasbanayay ay ahaayeen halkanna marka labada dhinac ay dadku isku hayaan ambiye ilaahay markuu alla soo diro ambiyada cadow u yeelaa cadowgaa muxuu qabtaa meel kalow isaguna waxyi kale ka wadaa ayb wakadalika sidaadaas oo kale yaanu jacalnaa waxaan yeelnay likulli nabiyin nebi dhammaantiis caduwan baan u yeelnay ka bedel shayaadiina linsi baan u yeelnay insiga shayaadiintiisa iyo waljini jinniga insigu marka inuu shayaadiin leeyahay aayadda laga qaadana alimaamu abari wuxuu yihi yulqi lmulqi minhum midka ridayo iyaga ka mida wuxuu ku ridayaa alqowl aladii zayanahu waxasanahu bilbail qowl ou qurxiyey baail uu ku qurxiyo ilaa saaxibihi u tuurayaa liyaktara bihi si uu ugu kadsoomo man samicahu qofkii maqlo fayadila can sabiili illahi ilaahay jidkiina uu ka dhumo markaas ayb qataadana wuxuu yidhi ina min alinsi shayaaiin insiga shayaaiin baa ku jirto kamaa ana min aljini shayaaiin sida jiniguba shayaaiin u leeyahay washaydaanu alcaati almutamaridu min kulli shay shaydaankuna waa midka madaxa adage ee shay kasto aadka u daran qaaluu waxay yidhaahdeen ina shaydaana shaydaanka idaa acyaahu lmu'minu mu'minku hadduu daaliyo shaydaanka uu noojiyo wacajaza min iqwaa'ihi dhumintiisana uu ka caajiso dahaba ilaa mutamaridin min alinsi mid madax adagoo insi abuu u tagaa wahuwa shaydaanu linsi waaye fa aqraahu bilmu'mini liyaftinahu markaasuu kusoo diraa si uu u fidneeyo ayb yadulu calayhi waxaa tusayuu yihi baqawi maa ruwiya can abi dar qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi hal tacawadta billahi min shayaaiini اlinsi waاljini abu darow ilaahay ma ka magan gashay jinniga insiga shayaadiintooda faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yihi rasuul allow wahal lilinsi min shayaaiin insigu shayaaiin ma leeyihiin qaala nacam buu yihi haa hum sharu min shayaaiini اljini shayaadiinta jinniga iyagaa ka daran lianna shaydaanu ljinigu acuudu billahi min ashaydaani arajiim haddaad haddaad tiraahdo waa kaa qarsoomaya midkan laakiin afkaaguu ku hadlaa macsi buu ku gelinayaa waa ku mashquulinayaa bidca iyo baatil buu kugu afuufayaa iyo shirki iyo wax daran buu kugu afuufayaa kaasaa daran marka midkan adiga aadan iska jirin oo jinsigaagana ah xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa iyo aayadduba insigu inuu shayaadiin leeyahay labada marka shayaadiinee nooc way isla shaqeeyaan maxay ku shaqaystaan marka baadiyeynta dadka ay baadiyeynayaan wakadalika sidaadaas oo kale ayaanu jacalnaa likulli nabiyin nebi kasta waxaanu u yeelnay caduwan cadow shayaadiina alinsi waljini insiga iyo jinniga shayaadiintiisaan u yeelnay yuuxii xaal ou waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale waxyi waxaa looga cabirayaa si hoosey wax isugu sheegayaan ayb waa waswasa yuuxii xaal ou waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zukhrufa alqowli warka kiisa la qurxiyey guruuran liajli guruurin khiyaano ay khiyaanayaan cawaamta darteed qof allaale qofkii maqla ay khiyaanayaan oy kedinayaan guruuran marka mafcuulu lahu waa laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa masdar munakar xaalo waa laga dhigi karaa guruuran haariina xaal ay yihiin kuwa kedinayo ama guruuran yacni muqiriina xaal ay yihiin markaa yacni kuwa marka kadinayo walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan yeeleen sidaas ma sameeyeen fadarhum iskaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waftiraahum iyaga iyo been abuuradkooda ka dheerow calaamadaha munaafiqiinta nebigu wuxuu nifaaqu wuxuu ka tilmaamay waidaa khaasama fajar qof hadduu doodo xaqiina baatil u ekaysiinayo baatilkiina xaq u ekaysiinayo waa calaamad munaafiq aftahanimadaada alla ku siiyey haddaad baatil ku xoojiso xaqiina aada baatil u ekaysiiso waa khatar haddii aada markaa cadow ilaahay iyo cadowga diinta aada gacan ku siiso aftahanimadaadii aada gacan ku siiso ood mar walba baatil un ugu nusrayso ama dadka sida diinta looga fogey lahaa a ka shaqaysi ka shaqayso hadday noqon lahayd dadkiioo diinkao caqiidadoodii laga shakisiiyo hadday noqon lahayd ummaddii oo cadowgeeda iyo saaxiibkeed oo laysku dhex daro oo iyaga marka ummaddii laga jaahilnimo geliyo haddii ummaddii marka xishmaddii iyo xishoodkii iyo wanaaggii ummaddu ay diinta ka dhaxleen laga leexiyo dhaqamo ayna lahayn haddii loo soo dhoofiyo ood adiga faafinaysa marka maxaa tahay marka shayaadiin alinsi baad gelay marka leanna wax aan alla raalli ka ahayn haddaad faafiso ood gacan ku bixiso waa soo gelaysaa ayb zamankaana hadda waa ogtihiinoo marka warbaahinta duqyaan inteeda badan wax ilaahay u naxariista ma ahane waxay ku jirtaa duqyaan iyo xadgudub midda ugu yar waxaa laga yaabaa dadka inay ku mashquuliso maalaa yacni tan ugu yar waay maalaa yacni afar iyo labaatan saac banooni un laga sheekeeya bis waa midda ugu yar saas waa kuwo kalena waxay ka sameeyaan hawshoodu iyada iyaga waaba ka weyn tahay intaas oo waxay ku maqan yihiin fakerka ummadda inay ayay duulaan ku yihiin waxay rabaan in la waayo qof si muctadila u fakeroo dhan laa shaka waxayna isticmaalayaan dabcan waaqicuna wuxuu siinayaa kuwaasi mararka qaar waaqica laftiisa ayaad moodeysaa inuu iyaga u rumeynayo wararkooda dadka qaar siday u dhaqmaan iyaga inay dadka baadiyeeyaanay u sahlaan iyagana nacam waxaas oo dhan marka ee hadlo hadalkooda waa inay ilaahay uga cabsadaan ayb iyo kan isdhahaya isaga diinta u nusreeya u hadal haddana aan cilmi ulahayn oo isaga laftiisa marka wax daran un ka sheekeynaya markau hadlaba ummaddu ay dhagaha faraha gelinayaan ay la yaabayaan yacni waxa uu ku hadlaya ayb marka alla wuxuu leeyahay walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan sameeyeen fadarhum iskaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay abuuranayaan oy been been abuuranayaan walitasqaa yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli buu u waxyoonayaa litasqaa say u iilato ilayhi xaggiisa ay ugu iilato af-idatu aladiina kuwii quluubtooda laa yu'minuuna bilaakhirati aan aakhirada rumaynaynin waliyardowhu say ugu raalli noqdaan waliyaqtarifuu si ay u kasbadaan maa waxa hum iyaguba muqtarifuuna kuwii kasbanaya ay yihiin cawaamta iyo dadka marka waxmagaradkaa waa u iilanayaan xaggooda weliba dadka waxay shahwadoodu naftoodu jeceshahay kasoo gelayaan ayb bani aadamku shahwa isaga xiriirto halkaasay kasoo gelayaan marka bani aadam zamankan joogana haddii shahwadiisa loo saxo ama shahwadiisa yacni waxaan ujeedaa laga shaqeeyo oo siduu ku gudan lahaa lala qabto wixii la qabanayo unbuu ka dhiganayaa marka aimau ka dhiganayaa kuwaas afa hayr allahi alla heyrkii miyaan abtagii aan jerinayaa xakaman garsoore wa huwa alle aladi allihii weeyaan anzala dejiyey ilaykum idinka xaggiina alkitaaba kitaabkii dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay waladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka yaclamuuna way ogyihiin anahu kitaabka munazalun mid lasoo daadejiyey inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bilxaqi xaalow xaq ku dheehan yahay falaa takuunanna ha ahaanin haddaba min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanin wa tammat way dhammaystirnaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisa way taam noqotay sidqan min jihati sidqin run ahaan wa cadlan min jihati cadlin cadaalad ahaan laa mubadila wax dooriyaa likalimaatihi ilaahay kalimaadkiisa wax dooriyaa ma leh wa huwa alla asamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu cilmi badan ogaal badan wain tudic haddaad adeecdo akhara man dad kuwa ugu badan fil ardi dhulka korkiisa yudiluuka way ku dhuminayaan can sabiili llahi ilaahay jidkiisa way kaa dhuminayaan in yatabicuuna maa yatabicuuna raaci maayaan ilaa danna mala-un bay raacayaan wainhum maa hum iyagu maaha ilaa yakhrusuuna kuwa mala-a waalaya maaha ina rabbaka rabbigaa huwa isagu aclamu wou ogyahay man ayuu alla ogyahay yadilu dhumaayo can sabiilihi jidkiisa ka dhumayo wa huwa isagu aclamu waa mid ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunayo afa hayra allahi abtagii xakaman halkana alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay nimankii quraysh ayaa meel dhexe in la ysugu yimaado ayay ka dalbeen nabiga sal alla ly slam markaa nebigu wuxuu leeyay maya anigu aalihadiinana caabudi maayo cidaan alla ahaynna garsoore ka dhigan maayo oo arrinkayga xukunkayga u dhiiban maayo ayb afa hayra allaahi alla hayrkii miyaan abtagii aan jeriyaa oon doonaa alla hayrkii miyaan doonaa oon jeriyaa xakaman garsoore qaadi ahaan iyo garsoor ahaan aan u raadinayaa oon ka dhigtaa garsoore wa huwa walxaal huwa allana alladii allihii uu yahay anzala dejiyey ilaykum idinka xaggiina alkitaaba kitaabkii soo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid wax walba lagu kala dhigdhigay hadday noqon lahayd akhbaar qisas hadday noqon lahayd axkaam hadday noqon lahayd targiib iyo tarhiib intaba waladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yaclamuuna way ogyihiin anahu qur-aanku munazalun mid lasoo dejiyey inuu yahay min rabbika xagga rabbiga bilxaqi xaal uu yahay xaq mid ku dheehan falaa takuunana haddaba ha ahaanin min almumtariina ha ahaanin kuwa shakiyo wa tamat way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii way taam noqotay sidqan min jihati sidqin waa waa tamyiiz run ahaan iyo wacadlan cadaalad ahaan ay sidqan fi lakhbaar akhbaarta alla uu sheegayo run wacadlan fi laxkaam axkaamta allana cadaalad ibnu kathiir sidaasuu yiri laa mubadila ku dooriyaa ma jiro likalimaatihi alla kalimaadkiisa wax hayiraa oo dooriyaa ma leh qadarka alle wax bedeli kara ma leh kitaabka alle iyo sharciga allana wax bedeli karaa ma leh oo qur-aankani wax bedelayaa ma leh ayb laa mubadila ku dooriyaa likalimaatihi laa raada liqadaa'ihi waa qadihiisa wax celin karaa male walaa mugayiran lixukmihi xukunkiisa ku dooriyaa male walaa khulfan liwacdihi wuxuu ballan qaadana cid baajin kartaa ma jirto wa huwa isagu allaa samiicu mid maqlid badan waa addoommadiisa maqlo alcaliimu cilmi badan oo ogaal badan wain tudic haddaad adeecdo akhara man duulkan ugu badan fi lardi dhulka korkiisa ahaaday yudiluuka way ku dhuminayaan haddaa kuwa adeecdo can sabiilillahi jidka alley kaa dhuminayaan oo can diin illaahi waay wadalika ana akhara ahli lardi dadka dhulka joogo badankood kaanuu cala dalaalati baadi bay ku taagnaayeen mar kastana marka ahlu baatilkaasaa badan ayb asalkuna waxay ku timid baa la yidhi nimankii mushrikiinta waxay dhaheen waxaad idinka dishaanna waa cunaysaan wuxuu ilaahay dilana waa diideysaan waa baktiga neefkan baktiyey allaa dilay yaa la cunin baa leedihin kaad idinku dishaan gacantiina ku gowracdaan hala cunaa leedihin maxay tahay bay dheheen markaasuu alla yidhi wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dhulkan dadka taagan korkiisa haddaad raacdo intooda badan way ku dhuminayan fiiri marka shaydaanku shubhada uu kusoo akriyey quluubta gaalada kuwaan hadda joogana saas ugu akriyaa markaasaa maanta dhan waxaad arkaysaa waa la baarayaa diinkaa la baarayaa qalloocaa laga raadina markaasaa la leeya waxaas lama ogola waxaan waxaanay ka hor imaanayaan kankanay ka hor imaanayaan diinkii ilaahay baa waxaa laga dhigayaa marka xornimadii inuu hortaagan yahay ayb marka kuwaa haddaad adeecdo waa dhumaysaabuu alla leeyahay ninkii kuwaa raaca marka waa dhumayaan yudiluuka way ku dhuminayaan can sabiili llahi ilaahay jidkiisay kaa dhuminayaan wain tudic haddaad adeecdo akhara man mankan ugu badan fil ardi dhulka korkiisa ahaaday yudilu haddaad adeecdo yudiluuka way ku dhuminayaan adiga can sabiili llahi ilaahay jidkiisay kaa dhuminayaan in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan iyagu ila danna mala awaal unbay raacayaan wainhum maa hum maaha iyagu ilaa yakhrusuuna kuwa mala awaalaya un ina rabbaka rabbigaa huwa isagaa aclamu og aclamu hadda marka waa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi lianna afcalu tafdiilka isim daahira ma nasbiyo waxuu nasbiyaa un markaa damiir iyo wax lamid a marka waa afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi ah waxaad leedahay marka ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ee yaclamu waa ogyahay man ayuu ogyahay yadilu dhumayo can sabiilihi jidkiisa ka dhumaayo wa huwa isagu aclamu waa ogyahay bilmuhtadiina kuwa hanuunana kuwa hanuunsanna alla waa ogyahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed